إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii tirada dhimashadiiyo dadka uu ku dhacay koronafirus ee dalal badan oo yurub ah ayaa kordhay wasiirkii ugu horeeyey ee carbeed ayuu ku dhacay cudurka korona madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la sheegay inuu ka caafimaad qabo cudurka korona shir uu soo qabanqaabiyey maamulka puntland ayaa ka furmaya magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa hambaliyeeyey heshiiska taariikhiga ah ee dhex maray maraykanka iyo taalibaan mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saartay xalqada toddobiyo tobanaad ee silsiladda dardaaranada naftood hurayaasha dadka ku dhaqan magaalada garowe ayaa waxaa saameeyey shir siyaasiyiin ay ka soo qaybgelayaan oo ka furmaya gudaha magaalada garowe meydka gabar yar ayaa lagu arkay duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلام waa labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkiioo dhammaystiran tirada dhimashada iyo dadka uu ku dhacay koronafirus ee dalal badan oo yurub ah ayaa kordhay iyadoo madaxweynaha dalka maraykankana la sheegay inuu ka caafimaad qabo cudurkaasi corona waxaa weli adduunka ka taagan xaaladda ka dhalatay cudurka sii faafaya ee koronafirus kaas oo kasoo bilowday waddanka shiinaha islamarkaana dilay kumanaan ruux oo waddamo kala duwan kasoo jeeda madaxweynaha maraykanka donald trump oo maalmaha la isla dhex marayay inuu qabo cudurka corona islamarkaana diiday in laga baaro ayaa hadda waxaa la ogaaday inaanu ku dhicin cudurkaasi dhakhtarka gaarka ah ee trump oo warbixin soo saaray ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu hadda caafimaad qabo laguna sameeyey baaritaan kaas oo lagu ogaaday in fayruska corona uusan qabin maqrib waxaa lagu soo waramayaa in corona uu ku dhacay wasiirka arrimaha gaadiidka ee xukuumadda waddankaasi islamarkaana hadda lagu karantiinayo meel gaar ah oo uu ku xaraysnaan doono muddo laba toddobaad ah haweeneyda ra-iisul wasaaraha sbain ayaa iyadana waxaa lagu soo waramayaa inuu ku dhacay xanuunka corona dhanka talyaaniga waxaa aad u sii kordhaya tirada dadka u dhintay corona kuwaas oo marba mar kasii dambaysa sii kordhaya waxaana saacadihii lasoo dhaafay oo keliya geeriyooday boqol konton iyo toddoba ruux taas oo dhimashada guud ee cudurka ka dhigaysa kun afar boqol afartan iyo kow qof waddamo kale oo ku yaala qaaradda yurub ayaa lagu soo waramayaa in tiro dad ah ay ku dhinteen iyadoo ay sare usii kacayso kiisaska la soo warinaya ee ku aadaan fayruska corona adduunka ayaa aad looga hadalhayaa fayruskan kaas oo halis ku haya nolosha dad badan waxaana uu sidoo kale dhul kala galay dhaqaalaha caalamka mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada toddobiyo tobanaad ee silsiladda dardaaranada naftood hurayaasha tafaasiil warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
waa xalqada toddobiyo tobanaad silsiladda tixanaha ah ee dardaaranada naftoodurayaasha taasoo ay baa'iso mu'asasada alkataa'ib qaybtan ayaa waxaa lagu soo qaatay dardaaranka cusmaan sheekh abuubakar oo ku magac dheer fanax waxa uu ka dhashay beesha biimal isagoona da'diisu ahayd saddex iyo labaatan jir wuxuuna ugu horreyn ciidamada mujaahidiinta kula dardaarmay inay ku sabraan halganka ay wadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan meeshaan halkan ka salaamayaa walaalaha mujaahidiinta kuwa caalamka ka jiraada awalan waxaan leeyahay ikhwat almujaahidiin isbiru wasaabiru waraabidu wattaqu allaha lacallakum tuflixuun walaalaha amiirada umrada oo dhammaan minaadaha mujaahidiinta ka dagaalamaysa jiro waxaan leeyahay sabra cadowada sabartama intuu dhow adeegaya dhammaan waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta ku sugan daquurta waxaan leeyahay gaada way jirtay waa ujeedin telefishinadii oo mar walba anaa cabti qaadada ka yeelay waxaan leeyahay hala sabro cadow hadala sabro nasriga ilaahay wuu noo ballan qaaday wuuna soo dhow yahay alaa-ina nasrallaahi qariib marka waxaan idinlahay mujaahidiinta toqorka kusoo meel walba joogaan waxaan idinlahay sabka la sababta macalintuu mar walba uu madaxadeegiyo ayaana dheer uu soo dumaa sidoo kale wuxuu dadka ku jira xabsiyada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kula dardaarmay inay ku sabraan dhibaatada soo gaaraysa isla markaana aanay hilmaamin walaalahooda mujaahidiinta walaalaha muslimiinta oo meel walba xabsiyada ku xiran waa idin ognahay rafaadka dhibac dhibkii rafaadka inuu soo gaaray waana dareensannahay ee, iska sabar marka waxaan leeyahay muslimiinta wax walba oo rafaad iyo ma- macsada lagu qabanayo dadka la jirdilayo wax walba waa aan jeednaa marka waxaan leenahay iska sabra adowgana waa ujeedi insha allah biidni illah anagaana imaan doono biidni illah gacanta muslimiinta ayaa kuwaas ku adsiiyo doono biidni illah idinkana nasriga ay quusan galaan dintiina marka waxaan idin leeyahay rasuulka hadalka rasuulka wuxuu ahaa مثل المؤمن في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى لو سائر الجسد بسام الحمى وكما قال مثل رسولك الحلية يقف المسلم كلا يقف المسلم يقف كلا الكلمة حال ximan oo kortiis ku taaloqa hadduu kortiis halkaas ximan uu xanuunsan yahay korka dhan waa wada xanuunsanaana walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan kan koontanaan bay ku xiran kan kenya ku xiran kan dambaas meel walba kan ku xiran kan soomaaliya ku xiran kulli waa inoo qabnaa dhibka iyo rafaadka idinkani haysanayna waan waan ka danqanayna marka waxaan idin leenahay insha allah biidni illah ilaahina wuu inoo gargaraya idinkana waa insha allah biidni illah nasri iyo guud ilaahda dinta iska sabra ayaa ilaahayna ku xisaabtada ajir iyo xasanaad wuxuu ugu dambayn fariin u diray shisheeyaha soo duulay iyo askarta dowladda federaalka gaalada iyo iyo iyo madaxdooda marka waxaan idin leeyahay gaalo hasiimadiina way bilaabatay iyo jabkiina marka waxaan idin leeyahay haddaad nabadgeliyo aada rabtiin dhulka islaamka meel walba aad aada joogtiin ka baxa oo meel walba haddaad nabadgeliyo iyo wax walba aad rabtiin laakiin haddaada intaad muslimiinta la dagaalamaysiin hal qof halka cunug yar intuu naga haray ana waa idin dagaalamaya inaan isku qarxiyo iyo midaan dilo iyo waxaa noqonaysa insha allah biidni illah waxaa wuxuu ilaahay ogyaa noqon doonta insha allah adduunyana waa nagu halaagi doon gacanta muslimiinta mujaahidiin ayaa nagu halaagi doonta aakarna ilaahay cadaabkiisa niga horaysa marka waxaan leeyahay gaalada wadan wadanka muslimiinta ka baxa marka diinta waxaan leeyahay intii meeshan lagu soo gaaran toobadkeeda haddaad toobad keeni weysaan waa meesha nagu imaanan insha allah gacanta muslimiinta ayaa nagu cadaabi doona biidni illah cusmaan ayaa hogaaminayay majmuucadii xoogugalayaasha ahaa ee fuliyey weerarkii lagu qaaday hotelka naasaha bloodwan ee magaalada muqdisho نشدو كل معنى وإلى الأقصى عقدنا عزمنا ومضى الأماجد عزمنا ومضى الأماجد shir uu soo qabaqabiyey maamulka puntland ayaa ka furmaya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waa kan cabdulahi yaasiin jaamac iyadoo uu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada islamarkaasina madaxda dowladda federaalka waqti xilooodkoodii sanad ka yar ka harsan tahay ayaa magaalada garowe maanta waxaa ka furmay shir ay yeelanayaan siyaasiyiinta puntland shirkaasi dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid a madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi danne iyo ku-xigeenkiisa axmed karaash cabdiweli gaas oo horey ra-iisul wasaare uga soo noqday dowladda federaalka marna ah madaxweynaha maamulka puntland wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ah axmed ciise cawad wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah cabdi siciid faarax joxa iyo xubno kale oo aad u badan kuwaas oo xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ah waxaa la odhan karaa siyaasiyiinta maamulka puntland uma kala maqna shirka ka furmay magaalada garowe shirkan oo muddo saddex maalmood ah soconaya waxaa la sheegay in looga arrinsanayo waxa loogu yeeray aayaha puntland waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo lid ku ah madaxda dowladda federaalka ah islamarkaasina sharuudo lagu xiri doono la shaqayntooda cabdisiciid faarax wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xilka ka qaadan isagoon ka warqabin ayaa waxa uu ka warramay shirka maanta garowe ka furmay iyo waxay ka fila karaan cabdi faarax siciid juxa ee wasiirka hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka hore waxbarashada sidoo kalena xilal mas-uuliyad kala duwan dalka kasoo qabtay ayaa nala jooga asaaskii puntland goobjoog u ahaa bal nala wadaag dareenkaaga shirkan la xirin dareenkaygu waa fiican yahay ee shirkan waa shir muhiim ah oo dee puntland ay ku wada tashanayso i think muddo dheer shirkan oo kale inuusan dhicin Ee, waxaa hoos loogu eegayaa ee, xaaladda puntland ee, dhinacyadeeda kala gedisan guul iyo gaabis ee, koob iyo labaatanka sano ay jirtay waxaa kaloo la eegayaa ee, puntland iyo soomaaliya puntland iyo dowladda federaalka ah iyo amuuraha ka dhexeeya marka waa shir si xoogle looga soo qaybgalay hoolkan aad arkaysidoo dee ku- een, ee, kun iyo xoogaa qof baa jooga gobollada iyo meel walba laysaga yimi ee dadka reer puntland ay u dhan yihiin waxaan rajaynaynaa marka inuu si fiican kusoo dhammaado si fiicanna wax loogu lafaguro ee guulna uu noqdo marxaladaha siyaasadeed ee soomaaliya ka jiraya khilaafaadka oo aad adigu xoogogaal u tahay ma isleedahay shirkani xal buu u noqonaya waan isleeyahay meesha lagu wada hadlo xal baa ka soo baxa waxaan isleeyahay waa lagu lafagurayaa waa lagu garnaqsanayaa ee, waxbaa lagu rogrogayaa dabeedna wax ku- wax ku oolah ayaa ka soo baxaya taasaana filayaa inay waa xal u noqon doonto aakhirka in in ay waxgaagaan marka waa ku rajo weynahay inay horseed wanaagsan noqon karto Salaam.
maamulka puntland iyo dowladda federaalka ah waxaa marar kala duwan ay dacayad isku dhaafsadeen warbaahinta waxaana u dhexeeya khilaaf muddo soo jiitamayey sidoo kale maamul goboleedyada sidoo kale maamul goboleedyada kale ayaa khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka ah maamulka jubbaland ayaa ka mid a maamulada ku faraxsan shirka garowga ka furmay waxaanay u arkaan in sharuudaha puntland ay soo saari doonta ay ku jirto in farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ah uu faragelinta ka joojiyo shirkaasi maanta furmaya ayaa saameyn ku yeeshay dhexdhaqaaqii dadka waxaana maamulka uu maamulada iskuulada ku amray inay fasaxaan ardayda iyadoo goobo badan oo ganacsina albaabada la isugu dhuftay waxaana aada loo adkeeyey ammaanka markaana waxaa idinku soo maqan tarjamada hogaanka mujaahidinta alqaacida oo hambaliyeeyey heshiiska taariikhiga ah ee dhex maray qaalibaan iyo maraykanka axmed xasan goodax waa kan ugu horrayntii waxaan u mahad celinaynaa allah casa wajalla oo ka dhabeeyey hadalkii addoonkiisa amiirulmu'miniin mulla cumar mujaahid ee yidhi hadalkii caanbaxay ee ahaa allah weyne wuxuu noo yaboohay guul buushna wuxuu noo ballanqaaday jab caalamkuna wuu arki doonaa labadaas ballamood midda dhabowda alle ayaa ku mahadsan oo caalamka oo idil si dhab ah u tusay guushan taariikhiga ah ee weyn taas oo ah in maraykanka lagu qasbay in ciidamadiisa gumaysiga ah kala baxo waddanka afghanistan ee dulmidiidka ah una hoggaansamo isagoo liita shuruudaha mu'miniinta mujaahidiinta ee hoggaanka imaarada islaamiga afghanistan iyagoo saxiixay heshiis ay ku soo afjarayaan gumaysiga askartoodana kaga saarayaan afghanistaanta dulmidiidka ah munaasabadan weyn awgeed waxaan hambalyo iyo bogaadin u diraynaa amiirulmu'miniin mowlaawi hibatullah akhunzadaah xafidahullah dhammaan walaalihiisa mujaahidiinta imaarada islaamiga guud ahaan shacabka qiirada badan ee reer afghanistan iyo dhammaan ummadayna muslimadda ah ee ah midda guulaysanaysa waxaan aragnaa in heshiiska ciidamada gumaysiga looga saarayo afghanistan uu yahay fatxi cad iyo guul adag iyo sidoo kale jabdullinimo ah oo gaaray maraykanka iyo xulufadiisa dhammaan arrimahaas waxay ku dhaceen fadliga allah waxaana weydiisanaynaa allah in heshiiskan uu khayr badan uga dhigo guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaan ehelkayna reer afghanistan ummadayna muslimka ee qaaliga ah wixii dhacay maalmihii lasoo dhaafay waa dersi aada u weyn oo khulaasadiisu tahay in hal shacab oo ah mu'miniin kana mid ah ummadayna islaamka uu haddii uu rabbigiisa isku xiro isagana tala saarto dadka saadiqiinta ah ee culimmada iyo hoggaankoodana uu ku daba faylo safarkiisana mideeyo sabarka iyo salaantana sahay uga dhigto jihaadkiisa uu shacabkaas awoodo towfiiqda allah kadib injab qaraar uu gaarsiiyo dowladaha gaalada ah ee isku soo baheystay la dagaalankiisa haba khudlaamiya shacabkaas adduunka oo idil waan aragnay sida uu allah ugu duleeyey ummadaha kufriga dagaalka casriga ah ee ay kula jiraan islaamka waxna u materi doonaan hubkooda diyaaradahooda iyo hubka wax burburiya iyo tirabadnida tiradooda iyo tayadooda dhammaan awoodahaasna waxay allah idankii ka horjabtay tiro yar oo ka mid ah mu'miniinta sabraya maxaa yeelay allah wuxuu yidhi wa kaana xaqan calaynaa nasrulmu'miniin mana jiro qofka run badan allah subxaanahu wa tacaalaa dagaalkan waxaa isaga daba maray saddex maamul bilowgiisana waxaa lahaa jamhuuriyiinta iclaanka jabkiisa iyo in ciidamada laga saaro afghanistaanna waxaa ku dhawaaqay jamhuuriyiinta jabkoodana wuu isdaba raacay tan iyo saddexdii madaxweyne ee soo martay maraykanka laakiin allah wuu diiday in qirashada jabka iyo u hoggaansanka shuruudaha mujaahidiinta uu u hoggaansamo mooye maamulka jamhuuriga trump kaas oo hogaamiye maamulkii ugu darnaa marka laga hadlo colaadda ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta waxaan halkan baaqugu diraynaa culimmada ummadda mufakiriinteeda iyo ganacsatadeeda innagoo ugu baaqayna inay taageeraan imaarada islaamiga ee afghanistan si ay uga guul keento mashruuca dhagaxdhig u noqonaya dowlad islaami ah oo xukunto sharciga allah waxaan sidoo kale muslimiinta oo idil ugu baaqaynaa inay ku daydaan mujaahidiinta imaarada islaamiga iyo shacabka muslimka ah ee afghanistan waana inay ogaadaan inaanay jirin waddo looga baxayo dulmiga iyo gumaysiga gudaha iyo dibaddaba iyo sidoo kale inaanay jirin waddo lagu gaarayo isku xukunka shareecada islaamka oo aan ka ahayn in allah loo laabto oo loo toobo keeno dacwada iyo jihaadkana la wado ee ummaddaanay alla isku xir maalmaha aad alla ka qabtana wanaaji jidka allana ku dagaalan sahayna ka dhigo sabar iyo qiin iyo in lagu madoobo kelimadda towxiidka taasi waa waddada keliya ee looga bixi karo gumaysiga gaalada xurriyaddana lagu heli karo cadowga islaamka iyo muslimiintana looga guulaysan karo shacabka reer afghanistan ee wanaagsan waxaan idinkula dardaarmayaa inaad allah uga mahad celisaan guushan weyn kadibna waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ka dambaysaan hoggaankiinna xigmadda badan ee imaaradda islaamiga intaba ay ku dhegan tahay diinteeda iyo shareecada rabbigeeda waana inaad ku adeecdaan oo aad ku maqashaan wixii macruuf ah waana inaad caddaysaan jaceylka aad u qabtaan imaaradda una hiilisaan oo aad gacal ka dhigataan intaba ay ku dhegan tahay diinteeda iyo mabaadi'deeda waana inaad gashaan nidaamkeeda islaamiga ah ee dadka ku dhaqaya shareecada islaamka waana inaad soo afjartaan khilaafaadka iyo kala tagga dhexdiinna ah idinkoo ku midoobaya kelimad mid ah oo ah tan towxiidka waa inaad taageertaan dadaalada imaaradda islaamiga ah ku doonayso inay ku diyaariso jawi horumar iyo barwaaqo ah oo aad gaartaan idinkoo ilaashanaya dadnimadiinna iyo qiiradiinna iimaaniga ah kuna dheganaanaya tawaabiddiinna diinta islaamka iyo dhaqankiinna wanaagsan ee ka turjumaya reer afghanistan waa inaad inta awooddiinna ah ka qayb qaadataan dhismaha iyo horumarinta afghanistan ee ay dagaalada isdabajoogga ah halakeeyeen idinkoo xoojinaya xuquuqda asaasiga ah ee uu leeyahay qof kasta oo muslim ah oo ku nool dhulkan wanaagsan dardaarankeenna ku socda mujaahidiinta saabiriinta ah ee ku sugan afghanistan waxa uu yahay waa inaad dhammaantiinna dareentaan mas-uuliyadda idinka saaran heshiiska la gaaray khiyaanada iyo ballanka bixiddana ka mid ma ahan akhlaaqda lagu yaqaano dadka iimaanka leh ee khiyaanadu waxay weligeeda ka dhici jirtay saliibiyiinta waxaad si buuxda diyaar ugu ahaataan wax waliba oo soo kordha digtoonida iyo hubkiinnana qaata gaaladu waxay jeclaadeen inaad iska hilmaantaan hubkiinna iyo alaabtiinna markaas kadibna ay hal mar idingumaadaan una degdega inaad haleeshaan mucaskaraadka tababarada imaaradda islaamiga afghanistan idinkoo ajiibaya amarka allah ee ah wa acidduu daa'ima dadka alle xuska iyo ribaadka badan ee jooga fadhiyada cilmiga iyo tarbiyada si aad u noqotaan kuwa u dhow allah casa wajalla gebagabadii waxaan allah weydiisanaynaa in eheladayna jooga afghanistan falastiin maqribul islaam bariga afrika shaam iyo dhammaan waddamada muslimiinta oo u yeelo hal maamul oo wanaagsan oo ay ku sharfoobayaan kuwa allaah rumaysan kuna hungoobayaan kuwa allaah caasiya mayta gabar yar ayaa lagu arkay duleedka magaalada dhuusamareeb wararka inaga soo gaaraya gudaha magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in qiyaastii meel laba iyo toban kilomitir u jirta magaaladaasi lagu arkay meydka gabar yar lama oga cidda dishay gabadhaasi saraakiisha ciidanka usugan magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay inay baaritaan wadaan iyagoo gacanta ku dhigay ehelka gabadha yar oo aada u walaacsan meelaha gacanta shisheeyaha iyo maamulada taabacsan ku jira waxaa lagu xadgudbaa cirdiga dadka iyadoona kufsiyo iyo dililba lagula kacay gabadha aada u da'yar markaana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ganacsiga iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad
بدأتها sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horrayno waxaa maanta jiritaankeedii la iibinayay siddeed iyo toban dollar dhibic lix sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar iyo bar beriiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic toddobo halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar waa lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dolar xilwa waa siddeetan iyo saddex dolar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dolar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dolar dhibic labo markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dolar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dolar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga intaa cid u dhaafana radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah